saacadihii lasoo dhaafay waxaa saldhigga booliiska nag-aya ee ismaamulka siaya ka dhacay dhacdo lama filaan ah taasoo oo uu askari ka tirsan ciidanka kenya nafta ku dhaafiyey laba alifleji siise oo ahaa taliyihii haystay saldhigga askariga dilka geystay ayaa taliyaha ugu tegay halka uu ka degnaa saldhigga wuxuuna rasaas kaga furay xabadka iyo gacmaha kadib dilka taliyihii saldhigga waxaa isnala toogtay askariga dilka geystay oo isku dayay inuu baxsado waxaana dilay ciidankii saldhigga joogay iyadoona dadka qaar ay sheegayaan in askariga dilka geystay iyo taliyaha uu ka dhexeeyey khilaaf hoose oo muddo soo jiitamayay kaas oo sababay in ay dil isla gaaraan dhacdadan ayaa ku dabafeelaysa dhacdooyin horay u dhacay oo caynkan oo kale ah taas oo tiro dhowr jeer ah laga soo tabiyey ismaamulada ka tirsan dalkaasi kenya